madaxweyne wasiirada iyo xildhibaanada xubnaha labada gole ee dowladda federaalk iyo dowladda puntland marti sharafta wasaaradda telecommunicationka ee puntland shaqaalaheeda runtii waa mahadsantihiin annagu runtii waxay noo tahay farxad inaan kasoo qayb galno arrintan mashruucan ay hadda iska kaashadeen dowladda federaalk iyo dowladda puntland waxay weye siduu madaxweynaha hore u sheegay wax allaa wixii mashaariic ah ee dalka loo fidiyo ama deeqah dalku waa inay ku baahaan waa in runtii lala qaysadaa horumarku waa inuu gaaraa i c t da qayb waxay ka tahay dee sida annaga aan la tacaamulayna adduunka intiisa kaleeto waxaa faa'iido badan uu usoo jiidi doonaa jiilka maanta wax baranaya jiilka soo kacaya iyo kuwa maanta shaqaynaya si ay u gutaan howlahooda ama aqoontooda sidii loogu talagalay waxaan runtii mahadgaalo u celinaya madaxweynaha iyo wasiirada ka qaybgalay arrintan waxay ahayd mashruuc aan isleeyahay guul buu u noqonayaa dowladda puntland annagana runtii sharaf bay noo tahay inaan maanta ka soo galo meeshaas haddee waa mahadsantihiin wixii la sheegi lahaa madaxweynaha iyo wasiirada hore u sheegay marka aad waan u faraxsanaa intaan kasoo qada aad